waxaa iga xiran laba caruur ah magacyadooda maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odayga kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskuukaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi cadnaan aawe cadnaan wuhuutaayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahayo walaalkay ee guriga joogay kulligeena waxay iskuukaaya keeneen fadhiga
wiilasha marka adiga laga xiray labadooda ma halkan baa lagu xiray mase laba magaalo kala duwan sandiyaga wiilal baa lagu xiray halkanna wiilal ninka la yidhaahda cadnaan waxay ka soo kaxeeyeen shala labiyo tobankii duhurnimo waxay ka soo kaxeeyeen guriga maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu californiya ku xiran yahay
waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen waddanka syriya oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen eeddaas markay idii yimaadeen adinka ma idiin sheegeen annaga waxa waaye asal soomaali ahaan haddaan nahay caruuraheenna waxa waaye suuriya wax taageersan male because soomaali labaatan iyo shan sane ilaa labaatan iyo afar sanaa dagaal ay ka socotaa wax ilaa hadda ka hadlaaya ma leh intaasoo caruur ahoo waalidiinka dhinteen kuwa hadda dabadooda ku soo jiro oo la xirxiray kuwana gadaashoodaa la xirxiri doonaa annaga waalid ahaan dhibaata nugu haysata waddankan waddankeennina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan waddankan ku helno marka nabadgelyadii aan waddankan soo doonanay waxay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahdo cabsi oo kuwii yareeraa guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaas aad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan waa garta laakiin waxaa jirta in la sheegayo in caruurtan la xiray ay qof u warramayeen oo magaciisa ay qolada f b i-du ay qariyeen ma jira qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la soo socday ama aad hore u taqaaniin oo hadda xariggan la xiray aad ku tuumaysaan inuu haa waa jiraa wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya asaan walaal ahaan inuu u yimaado oo maarkino wax u sheego ilaa hadda anigna ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ahoo eejkoodaoo kaleeta ah hadda f b ay soo adeegsatay haddayd qolo kale soo adeegsatay aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto adigu marka haddaan hooyaa tahay dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinka la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro adoo ilma caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay marka wax aad adigu hadda wiilashaadan la xiray aad uga shakisnayd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen maya because caruurteeda hooyo wadankan toddoba caruur ku rays garaynaysaan ahay marka caruurteedana waxay ku noolayeen maasha allah beautiful life aabbi iyo hooyo isqabo oonan weligood dhibaato aanan ka dhexdhicin caruurtooda wada korsanayaan aheen dhibaatadan haddayna soo food saartay waa wax cusub oo hadarta wadankan kusoo biiray oo caruuraheenana laleeyahy ciddaasay ataaga ama ciddaasay la jiraan ama ciddaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful lifean ku noolaysiiyey dhibaatadaana waa wax haddana soo food saartay marka cida aad tuhmaysaan miyaa jira oo leeyahay ilmahan iyaga ah meesha xun u wada oo madaxda ka bedelaya oo halkan jooga walaalo kulley horta annaga sidaan arag aan u aragno because dowlada nagama lihin wax maantana taageersan oo amaan dhinacayna soo istaagayan ma jirto because waxaana lagu arkay dowlad la-aanta hooyo keligeed ama singal maadar ahoo caruur korsanaysa oo keligeed loo beehoofsanayo dhinac loo baxsanaayo ama hooyo iyo aabbo isla wada jooga caruurahoodii marka dhibaatadan waa wax haddana soo food saaray waa wax caruureen hadda soo food saaray marka ma garan karna ilaa hadda ma garan karna waxaan iyo geemkan siduu u jiray iyo sida waxa wax ahaa waalidiin badan ba dabcan aad aad hadda halkan ku joogtaan oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arintan ma ka wada hadasheen waalidiinta kulley ilmaheena ilmayaasha way isku soo wada koreen waa wax wada saaxiiba ah ama iskuul ha isla wada dhigtaan ama dugsi qur-aan ha isla dhigtaan ama banoon ha isla ciyaaraan marka aniga ma kala qaadqaadayo caruurtii kulli caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo matalan waxaa jirta oo kale waalidiinta qaarkood ilmahoodii badana inaanay la soconaysan ka warqabin meesha ay tegayaan waxaa dhici karta mararka qaar in ilmihii si daran meel lagaga duubsan karo adinku ka waalid ahaan marka waxaad tuhmaysaan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinayo inay jiraan waxaad tuhmaysaan in qolooyinka sharciga ee dowladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin oo qofkii isagoo oon sheekadanba ku jirin hiwaayado kale waxaa loo tusay seed wax u tuhmaysaa walaalow waxa waaye ama dowlad ha ka qayb ahaato ama dad kale bini aadana ha ka qayb ahaadaan kolley waxaan u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi carruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnaad ole minnesota keligeeda maahan carruuraheeni state bartaa lagu suubsanayaayo baadhigoodaa la gadanayaayoo tahriib qaarkood qaarkood daraagaa lagu lagu abiyuus gareeyo oo la yidhi daraagada qaarkii kaleeto aan diinta kula cararaynana waa kuwaana dhinacaana laga soo galay marka caawa lamaba garan karo ma dowladda dhinaceeda ma dad caadi oo naloo soo adeegsadaa ma garan karo mascado dhibaatadaana haddayna soo food saarta